أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon ku dhowaad shan iyo toban isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiina ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe madaxa kooxda ardada soomaaliya ayaa qaaday tallaabo kale oo cari gelinaysa siyaasiyiinta mucaaradka xilli uu khilaaf xoogan ka dhexe taagan yahay murtadiinta mu'asasada alkataayib ayaa baahisay xalqadii afraad muuqaallo lagu soo gudbinayo muxaadaraad diini ah maxkamadda wilaayadda islaamiga jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaari ku yaalla degmada saakow ee wilaayadaas shilgaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacaya gudaha dalka kenya kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga jubbada dhexe iyo culimaadudiinka ayaa ku soo gabgaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey wilaayaadka gedo iyo shabeellada dhexe
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniinaha taariikhdii hijiriguna ay tahay labaatanka bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan ku dhowaad shan iyo toban isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe howlgal maanta mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada caasimada ee muqdisho gaar ahaan degmada wadajir ayaa lagu dhaawacay sarkaal kabtan ah oo ka tirsanaa saraakiisha maleeshaadka riddada murtadkan la dhaawacay ayaa lagu magacaabaa cali axmed tifow wuxuuna ka mid ahaa saraakiisha murtadiinta ee ka howlgala xerada ciidamada turkiga ee muqdisho ee loo yaqaano turkisom waxaa gaaray dhaawac culus oo garaaba ah dhanka kale shabeellada dhexe waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa qarax shalay ka dhacay gudaha degmada balcad kaas oo lala eegtay cabdibile oo ay la socdeen maleeshaad ka tirsan murtadiinta wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in afar ay ku dhinteen qaraxaasi halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen sagaal kale murtadiinta qaraxaasi ku dhimatay waxaa ka mid ahaa sarkaal lagu magacaabi jiray maxamed xiifow oo ahaa taliyo hurin ka tirsan maleeshaadka riddada madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa qaaday tallaabo kale oo caragelinaysa siyaasiyiinta mucaaradka xilli uu khilaaf xoogan ka dhex aloosan yahay murtadiinta dhexdooda haddaba warbixinta warkani waxaa inoo hayaa walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare madaxa kooxda villa soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa shalay si rasmi ah u saxiixay nuqulka dastuurgaaleedka cusub ee dhowaan ay wax kabeddelka ku sameeyeen labada aqal ee golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya murtad gurguurte ayaa sheegay in haatan kooxda riddada ee villa soomaaliya bilaabi doonto dhaqangelinta dastuurkan cusub kaasoo dhigaya in mudaxileedka madaxweynaha uu noqdo shan sano halka uu horey uga ahaa afar sano ilawareedyo ayaa sheegaya in arrintani ay ka dhigan tahay in hal sano oo dheeraad ah uu qaadan karo murtad gurguurte kaasoo haatan ku jira bilihii u dambeeyey ee mudaxileedkiisa iyadoo mucaaradkuna ay si adag uga hor yimaadeen dastuurkan cusub madaxii hore ee villa soomaaliya murtad maxamed cabdulaahi farmaajo oo si adag u cambaariyey tallaabadan ayaa sheegay in dastuurkan cusubi uu yahay mid uu gurguurta samaystay kaasoo xoojinaya ayuu yidhi khatarta ku gadaaman nidaamka riddada iyo wadajirka dadka soomaaliyeed saxiixa sharci darada ah ee maanta uu sameeyey xasan sheekh maxamuud waxa uu ka soo horjeedaa habraacyada uu qeexayo dastuurka kumeel gaarka ah waxa uuna kala geynayaa ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi farmaajo isagoo qoraal kooban soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada tallaabadan ayaa ku soo aadaysa xilli gebi ahaanba ay burbureen dhammaan wadaxaajoodyadii ay kufaarta caalamku isugu soo dhoweynaysay darafyada iskhilaafsan ee kooxda riddada soomaaliya iyadoo mucaaradku ay ku howlan yihiin dejinta ajendiyaal ka dhan ah nidaamka haatan ka jira villa soomaaliya gaar ahaan dhammaadka mudaxileedka gurguurte mahadsanid caliyare mu'asasada alkataayib ayaa baahisay xalqadii afraad muuqaallo lagu soo gudbinayo muxaadaraad diini ah xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixintan ka diyaariyey
بسم الله الرحمن الرحيم
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر dhegaha dadka muslimiinta waxaa maalmahan soo gaarayay muxaadaro ciwaankeeda uu yahay watawaasow bilxaqi watawaasow bisabri oo uu horey u jeedayay allaha u naxariistay shiikhulmujaahid ashahiid biidni illaah sheekh maxamed dulyadeen taasoo ay baahisay mu'asasada alkataa'ib muxaadaradan uu shiiqa jeediyey ayuu kaga hadlayay sabirka iyo dulqaadka gaar ahaan in lagu samro wax weliba oo kaa soo gaara fidinta diinta islaamka iyo jihaadka lagula jira cadowga wuxuuna shiiqa si aada ula dardaarmay mujaahidiinta ku samraya kuna dulqaadanaya difaaca diinta islaamka iyo la dagaalanka cadowga kusoo duulay shareecada islaamka
xukumka lagu samrayo waa laba qayboodoo waaweyn alxukm asharciyi waa in lagu sabro axkaamta sharciga ah sabray inooga baahan tahay jihaadka ka mid a sabarkeeda marka tanfiiday kaa rabtaa inaad fuliso marka waxaa lagu sabrayo alxukm asharci ee ilaahay inoo dejiye subxaanahu wa tacaala waxaa lagaga sabraya waxaa way tanfiidkiisaa lagu sabrayaa wax alla wixii dariiboo kaa soo gaarto oo culeysoo kaa soo gaaroo dhan baa la taxamulaya jihaadka ka mid ah salaadaha ka mid a faradka ah wax alla wixii cibaadada ilahay ina saarayso xukun maa axkaamta ilaahay inoo dhiibay subxaanahu wa tacaala axkaamtaasaa waxay u baahan tahay in lagu shar lagu lagu sabro kolka fasbir lixukmi rabbika alxukm asharciy dhinaca labaad xukm waxaa jira qadari ah oo ilahay kuu qadaray subxaanahu wa tacaala marka aqdaarta mu'limada ilaahay ku keenana in lagu sabro hadduu jab ku soo gaaro hadduu xanuun ku soo gaaro hadday gaajo ku qabato haddii maxaan ku idhaha asdiqadii aad waydo haddii carruurtii lagaa galo haddii haweenkii lagaa galo dhinac waliba marka waxaa weeyaan sabarku marka waa labada rukniyo waaweyn labada qayboodo waaweyn waxa lagu sabrayo shiiqa ayaa dadka muslimiinta ugu baaqay inay ku samraan diintooda kuna dhagaan isagoona intaasi ku dara in dadka muslimiinta ay la kulmi karaan wax weliba oo dhibaato ah oo diintooda loo geysanayo taasoo uu sheegay shiiqu in looga baxayo samirka iyo dulqaadka oo keliya adiga sabar dadka diinta gaarsii dadka muslimiinta dhib badan baa soo gaari muqadasaadkoodii baa la caayni ilaahay baa la caayo subxaana wa tacala la aflagaadaynaya ambiyadii baa la aflagaadaynayaa diinkiina waa la aflagaadaynayaa cirdigii baa lagu xadgudbayaa nafti baa lagu xadgudbayaa wax badan iyo culays badan baa jira dhib badan culayskaa faraha badan iyo dhibkaa faraha badan meeshaan higsanaynana way dheertahay waa qimadii weyn waxay u baahan tahay marka jaraanjarada koowaad inaan dhiganno oon saaranno si aan qimadii u gaarno kuwa kalena inaan dhinacyaha kale ka soo saarno ayaguna marka waxaan isleeyahay jaraanjarada lagu gaarayo waxaa weeyaan sabarkaa weeye wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa muxamadin wacalaa aalihi wa sacbihi ajmaciin sheekh maxamed dulyadeen oo sidaan hore u sheegnay ka mid ahaa qiyaadada mujaahidiinta ayaa ka tegay dhaxal cilmi oo hadda midhahoodu ay guranayaan dadka muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta waxaana allah uga baryeenaa shiiqa inuu shahaadada ka aqbalo cilmigii uu ka tegayna uu noqdo mid lagu anfaco idim alleh فإني أمين لعهد الوثيق فإني أمين لعهد الوثيق
maxkamadda wilaayadda islaamiga jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada asaakow ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa siyaa maqaadaya warbixintan
mar kale fagaare ku yaala magaalada saako waxa uu martigeliyey dhiigga manaxyaal in muddo ah cunto iyo sharaab ka dhiganayay dhiigga daahirka ah ee muslimiinta waxa ay muddo sannado ah isku dhex qarinayeen dadka muslimiinta daahirkoodana u muuqday mu'miniin balse ahaa uurku gaalle arxan iyo damiirtoona lahayn cidda aan ka hadlayno waa shan jawaasiis ah oo lagu toogtay fagaare ku yaala magaalada saakow in muddo ah oo ay isqarinayeen waxaa ugu dambeyn lasoo horfariisay muslimiinta ay xasuuqayeen iyagoona ku indhaqabowsaday gumaadka abeesooyinkii biya hoostooda ku qaniinayay waxa ay kala ahaayeen shabakadan jawaasiista ah koow aadan maxamed sheekh cabdinuur oo loo yaqaanay caraale waa soddon iyo toddoba jir jaasuus u ahaa saliibiyiinta maraykanka labo awees cumar maye oo loo yaqaanay galaangal waa laba iyo labaatan jir isagana jaasuus u ahaa sirdoonka maraykanka saddex cabdirasaaq maxamuud faarax waa soddon iyo sagaal jir jaasuus u ahaa sirdoonka saliibiyadda maraykanka afar mayow cabdi sheekh mayow waa jaasuus la shaqaynayay sirdoonka saliibiyadda maraykanka shan maxamuud cabdulle oo loo yaqaanay mataan waa sagaal iyo labaatan jir jaasuus u ahaa sirdoonka maraykanka kooxdan oo siyaabo kala duwan ula shaqaynayay sirdoonka saliibiyiinta maraykanka ayaa allaah fadligii waxaa gacanta kusoo dhigay ciidanka mujaahidiinta waxaana ugu dambeyn lagu fuliyey dil toogasho ah qaadiga maxkamadda ayaana goobta ka akhriyay xukunkooda
xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadoodii kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadduridda ah المراجع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه حكم كان وحكسقنا ذي قرال وبالله التوفيق حدنا وحان فلنينا حكم كي كسب بحي محكمة شريعة إسلامك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر shabakadan lagu laayay fagaaraha saakow waxaa ka horreeyey tobanaan cadow ah oo toddobaadyadii u dambeeyey madaxyada looga guray fagaarayaal ku yaala wilaayaadka shabeellada hoose jubbada hoose baay iyo jubbada dhexe waana masiirka daalim kasta oo diinkiisa ku iibsadaa shilimaad raqiis ah mahadsanida walaalka cabdiqani shil gaari oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya marwaan maxmed ayaa ahaayo warbixintan wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa sheegaya in shir baabuur ay galeen kolonyo gaadiid ah oo uu la socday wasiirka caafimaadka dowladda saliibiyadda kenya murtadka lagu magacaabo aadan barre ducaale wargeeska the star ayaa sheegay in shilka uu si gaar ah u galay mid ka mid ah gaadiid qayb ka ahaa kolonyada wasiirka caafimaadka kenya oo ay wateen ilaalada aadan barre ducaale wuxuu shilku si gaar ah uga dhacay waddada isku xirta kisumu iyo buusiya gaar ahaan meel lagu magacaabo tonglo khasaare kala duwan oo isugu jira mid nafeed iyo mid maaliyadeed ayaa ka dhashay shilka ilwareedyo kale oo deegaanka ah ayaa sheegaya in shilka dhaawacyo kala duwan ku noqdeen qaar ka mid ah ilaalada wasiirka caafimaadka kenya wararka qaarna waxay sheegayaan in dhowr ka mid ah ilaalada dhinteen inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin maadaama uu shilku dhacay xilli habeen ah sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay mid ka mid ah gaadiidka ilaalada ka hayay wasiirka caafimaadka kenya iyo gaadiid kale oo madaxa iskula jira waddada uu shilku ka dhacay burbur xooganna uu gaaray gaadiidkaasi wargeeska the star wuxuu sheegay in shilkaasi uusan waxba ku noqon aadan barre ducaale xilliga uu shil ka dhacayay ayuu wargeesku sheegay in aadan ducaale uu ka soo laabtay munaasabad ka dhacday rariyeedda oo ka tirsan ismaamulka siyaaya mahadsanid marwan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga jubbada dhexe iyo culmaa udiinka ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa eegaya yaasir maxmed wuxuu ahaa kulan ballaaranna oo ay soo qabanqaabisay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe sidoo kalena ay goobjoog ka ahaayeen makaatibta dacwada iyo midka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo diiradda lagu saarayay umuuro dhowr ah oo ay ka mid tahay sida ugu fudud ee lagu horumarin karo dacwada laguna gaarsiin karo mi iyo magaalo intaba kulanka wadatashiga ah oo socday saacado badan ayaa waxaa ka soo qayb galay ku dhowaad labaatan culimo kuwaasi oo si wada jir ah uga niqaashay mawaadiic kala duwan islamarkaana isweedaarsaday macluumaad iyo talooyin ka qayb qaadanaya horumarinta dacwada qaar ka mid ah culimmadii ka qayb gashay kulanka wadatashiga ah oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus oo goobjoog ahayd halkii uu kulanku ka dhacayay ayaa sheegay inuu xambaarsanaa ahmiyad weyn kulankan waxaa looga niqaashay masaa'il dhowr ah oo ay ka mid tahay dacwada un sidii loo tansiiqin lahaa laisugu dabaridi lahaa mowduuca kulanka meesha ka dhacay kulan muhiim ugu ah mowduucan wuxuu ku saabsanaa un risaalada culimmadu ay xambaarsantahay masaajida ka baxaysa qaabkii loo habayn lahaa dadka sida loola khidaabtami lahaa risaalada loo gaadhsiin lahaa ugu wanaagsan iyadoo laga duulayo qowlka ilaah udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii dadka ilaahay in lagu xiro kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala lagu xiro oo aakhira lagu towjiihiyo si aakhiradoodan ay u badbaadaan jannadooda ay u gaaraan si midaysan kelimadaasi u gaari lahayd ayaa hadafkeeda ahayd runtii culimmadana aad bay u mushaarakeeyeen jalsat istishaariya been culamaa xawla mas-uuliyati alkelima runtii culammadu ay ka soo qayb galeen culamo badan baa joogtay hadee walaayadii jubbada dhexe ayadan runtii goosh iska lahayd maadaama bil ramadaan ay tahay dee camalka khayrigan in la dardargeliyo ahdaaf badan haddee uu xambaarsanaa dadka muslimiinta wax la taray kuwada fuqarada ah dacwatul aryaaf miyigii oo culimo loo qaaday iyo ducaat ducaatun ilallaah marka aad iyo aad baa maarkaysa nicmooyinka ilaahay noo siiyey amaa binicmati rabbika fa xadis baa ka dhacday kulankan ahamiyad aad iyo aad u ballaaran buu leeyahay ahamiyadiis oo ah ducaaddu inay dacwada ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay u igmaday ay isweydiiyaan maxaa yeelay waa warathatu alambiyaa inay is yidhaahdaan maxaa noo saxan inay is yidhaahdaan maxaa naga khaldan inay is yidhaahdaan maxaan dardar gelinaa itay kulankii walaalaha ee culimmada ah isugu yimaadeen hadda soo gabagaboobay kolle kulan khayriyana uu ahaayoo culimmaduna isku arkeen oo liqaaga laftiisa ayaa khayra sababtoo ah waa shay diina meel lagaga niqaashaayo ama lagu falqaynayo weeyaan wuxuu ahaa wakhtina qaatay masaa'ilka dhowran lagu niqaashay maa sha allah kulankan waxaa iga muuqda towfiiq min allaahi casa wajal in dacwada la gaarsiiyey aryaafka iyo meel walba arrinta meesha ka muuqatana runtii waa taas wilaayaduna waxay muujisay isxilqaan ee culummada hadba la tashato kulankan qiimaha badnaa saacadaha badan halkan loo fadhiyey oo culimmadii iyo waxgaradkii iyo mas-uuliyiintii wilaayada guud ahaan ayaa loogaga hadlayey shirka mawaadiicdii looga hadlay wuxuu ahaa mid si fiican loo gorfeeyey guulo fiicanna laga gaaray falilahi alxamdu ilaah naga aqbala ugu dambayn sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa soo xiray kulanka allah ayaan u mahad celinaynaa subxaanah wa tacaala kulankan khayrka badan inoo suurageliyey ragga walaalaheena culammada ee magaalada jilib inala jooga oo nagala soo qaybgala guud ahaan dhammaantoodba waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wakhti dheer yaan qaadanay qodobo dhowr ah walaaluhu ay noo soo bandhigeen yaa laga niqaashayey qodobadaa laga niqaashayana dee maxalushaahidkii iyo ujeedkii laga lahaan ilaah yaa ku mahadsanoo waa laga gaaray waxay ahayd walaalaha culummadu inay ka niqaashaan laisla ruugo dhinacyo badan laga istaago qodobadii dhowrkaana si fiicanaa looga niqaashay wakhtina waa loo helay si wanaagsan oo khayr ay inoogu dhammaatay maadaama ummaddan mas-uuliyaddeeda ilaahay subxaanah wa tacaala uu inoo dhiibay ammaanadaa weyn aan hayno oo ummaddan hoggaankeedii iyo ammaanadeedii adduunyo iyo tayada aakhira iyo diinkooda inaan ilaalino ilaahay subxaanah wa tacaala inugu addoonsaday haddaad culummo tihiin iyo maamulkii haddaan ahay isku darkeennaba ammaanadaa iyada si aan ku gudan lahayne ugu asluubka ugu wanaagsan ee ugu fiican inuu ilaahay ina waafajiyo oon ka naqaashnaahayd ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanah wa tacaala sidii horeba uu inoo waafajiyey in badan kulamo aan isugu nimid khayr wanaag inoogu dhammaaday tanna ilahay waxaan weydiisanaynaa sidaa iyo si lamid inuu ilahay nooga dhigo kulanka wadatashiga ah ee ka dhacay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa xambaarsanaa ahmiyad ballaaran waxaana ahdaaftiisa ka mid ahayd in la badiyo shuurada si loo helo talooyin dheeri ah islamarkaana laga tashado halka ay wax marayaan iyo sida ay wax u socdaan taasi oo sare u qaadaysa tayada iyo adeegga bulshada loo hayo
guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaarsiiyey wilaayaadkaasi gurmad kala duwan gedo iyo shabeellada dhexe casaam carafaad ayaa inoo hayaa warbixinta gedo iyadoo guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gurmadyo kala duwan gaarsiinaya bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo kuwaas ay saamaysay abaarta daran ee ka jirta gobolka gedo ayaa waxaa guddiga gurmadka abaaraha raashin qaybin ka sameeyey deegaan hoostaga degmada baled xaawo kaasoo ah deegaanka gadondhawe boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan deegaanka gadondhawe ayaa si weyn uga faa'iidaystay raashin qaybinta loo sameeyey qaar ka mida dadka deegaanka oo la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa si weyn uga warbixiyay raashin qaybinta lasoo gaarsiiyey iyagoona u mahadceliyey muslimiintii soo gaarsiisay gurmadka raashin qaybinta ah deegaanka aan joogo gadon waalina raashinka si fiican baa nagula siiyey kheyr allaha siiyey walaayada abaaraha jiran hadda ilaah wax la koobi kara maaha ilaahay ha naga bixiyo allaha barakeeyo raashin fiican baa nala siiyey waxaana la siiyey sokor bariis bur baasta saliid timir meeshaan joogana waa gadoondhow lixdan iyo afar sanaan jiraa facay waxaanan soo marin xaro dhammaalo geel ahoo xirxiran lo' warkeeda daa neef adduunye ahoo dameer ahoo gaadiid ahoo la dhaansadaa lala'ay adduunka waxaa ka nool ninkii mooto lahay oo laba caag intaas mar walba lagula soo ordahayay waxaan haysta waa waxaan ilaahay igu cabanayna ilaahay hana gargaara waa waxaan facayna soo marin gurmad waa u baahannahay deegaanka dowlawaan yaan joogaa gurmadka muslimiinta ayna soo gaarsiiyaan allaha barkaya laakiin dhibaatada arrada ka jirto ilaahay magac cid kale dabooli karta male raashinka bor iyo bariis unbaa hortayda hadda ka muuqda iyo saliid iyo sonkor gadoondhowo gurmad ilaahay baan ugu baahnay gurmad intana soo gaarsiisaynay dee khayr baan u rajaynaynaa waa u hambalyaynaynaa waana u ducaynaynaa insha allah maanta raashin waana la soo gaarsiiyey haaf bariise haaf borre haaf sokore laba saddex la oo saliide laba kiilo oo timire kartoon baastee muslimiinta noo soo dhiibtay khayr allaha siiyo abaartana allaha naga bixiyo ilaahay baa dadka deeqi kare bini aadan ma deeqi kara waxaan leenahay dadka noo soo dhiibay ilaahay waxooda ha barakeeyo roobna allaha noo keena gadoondha waa layidhaha meeshaan joogo abaar baa nagu dhufatay ilaahay baa naga bixin kara ilaahayga boqorka oo ifkana keeni oo na nooliyey oo na diliyaa naga bixin kara waxaan baryayaa inuu ilaahay naga bixiye inta wax noo keentayna ilaahay u gargaara gargaara asagaa ah cirka roob inaas alla naga sii caradana nabad alla naga sii waxaan joogaa tuulada gadoondhow deegaanka anjamaanta waxaa lagu qaatay raashin waxaana siiyey muslimiinta waxaan qaadanay bariis bur sokor timir saliid intaasaan qaadan ilaahay baa ku mahadsan muslimiintana sidaa ku mahadsan waxaan ugu ducaynayaa ilaahay subxaana watacaalaha inuu cadowgooda qabto annagana maxaa eeda ilaahay subxaana watacaala noo daaweeyo adigana ilaahay u barakeeyo meeshaan joogana waa gadoondhowo maanta muslimiinta gacan wanaagsan bay noo fideen ilaahay ha barakeeya raashin bayna siiyeen oo ku mahadsan yihiin ilaahay gaaladaa jabiyo roobna allaha noo keena gurmadkan raashin qaybinta ah ayaa waxa uu si weyn uga socdaa qayba ka mid a degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo iyadoona si weyn uga faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinkaas sidoo kale warbixinta ku saabsan gaarsiinta gurmadka wilaayada shabeellada dhexe waxaa warbixintan ka diyaariyey cabdiqaadir maxamed rabbaani qoysaskan boqolaalka ah oo ay saameynta ballaaran ku yeelatay biyiyarida roob la-aanta ayaa la gaarsiiyey gurmud biyodhaamin ah oo ay ka heleen walaalahooda guddiga abaaraha ee xarakada shabaabulmujaahidiin qoysaskan gurmadka loo fidiyey ayaa idaacadda islaamiga la-andalus oga waramay xaaladda abaaraha ee ka jira deegaankooda taasoo saamaysay dadka iyo duunyada halkaas ku dhaqan sidoo kale deegaano dhowr ah oo hosimaada degmada balcad ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa iyagana ka faa'iidaystay biyodhaaminta uu halkaas ka sameeyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale deegaano dhaca galbeedka degmada jowhar ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa sidaas oo kale qoysas ay biyiyaro soo wajahday sidaas oo kale gurmud loogu fidiyey sidoo kale deegaano hoos yimaada degmada aadan yabaal ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxa uu guddiga abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu biyodhaamin u sameeyey dad boqolaal ah oo ka faa'iidaystay biyodhaaminta ay u sameeyeen mukhtaar xisaaq oo loo yaqaan mukhtaar abdoog dee fiican si fiicanay u dhacday deegaanku deegaan oo maaragtay oo leeya waaye oo abaaru ayuu ka badatay oo afar lama sano oo afar roob ayuu ka ba'aysay waaye dhulkaas ceelka biyaha ayuu ka aroortaana shan iyo labaatan kilomitir oo u jiraa haye dadka xoolaha waa ka duuqeen oo looda iyo erigu waa ka fafadhaan dad baa ayuu ku ragaagtay waaye dadku oo iska baahan oo waxay heestaan ayna jirin marka walaada islaamka waxaa jiri biyaan u dhaamihaynaa dadka masaakiina ilaaha ku mahadle marka horena walaayaadkaa ku mahadsan aniga war saarax meel la yidhaahaan oday ka ahay waa layguu keenay saddex gooyaadoodaa lay keenay dadka biyodhaaminta loo loo sameeyey oo hadda anigu aan ka wakiilahay konton qoysaan u qaybshay oo aqoon iyo dad masaakiin ahoo deegaanka kaadheeri ayaa la yidhaha kaadheeri ayaa la yidhaha mid iska oonley ahaa jirto weligeedba iska oonleyaheed hadda anna iska ahwaay hadda miibtan waa looga arrimayaa marka deegaanka ka waran biyo dhaaminta laga sameeyey bal wax nooga sheeg wadaadada ilaahay baraka how yeelo kheyrka allah siiyey ha haddana uusaana soo gaarsiiyey waa lagu adiga uun dadkaa lagu hoyo dadkii masaakiin ahaa iyo uun deegaanka ahay dibta waa ku holacsaday waa ku raayey waa ku mahad celiyaa deegaanku war saarax waay wax hadda dul oo abaara baan uu ka jireenoo macnaha afar roob uu ka dhintay waaye dadka xooluhu uu ka dhinteenoo looda irgugan yuhala ka dheheenoo waxba ay noogelka nowlow iskugu waay dadkaas waa garta marka war faarax xaggee hoos tagtaa degmo ahaan degmaan cadanay hoos tagtaa waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay mujaahidiin waa mahadsan tahay ilaahay yaa mahadsanay si oo maaragtay u arta allah ka dhigo sidaasaan leenahay iyo dhaaminta ka dhacday ee degmada aadeedaal ee dibadda hoos tagto alkoosa la yidhaahdaa waxa waaye biyaana loo soo dhiibay walaayada kheyr allaha siiyo waa nagu dadaashay gidigii way nagu bixisay in badanna waa nagu bixisay in badanna waa ka rajayaynaa iyo dhaamintu meel la yidhaahdaan karas kulan ayaa biyaha koowaad lagu baasiyey kala subax labaatan jees ayaa ka qayb qaadatay labaatan kilomitirna magaalada u jirta anigoo cabdullahi cali yaraahdo degan doomcadale xalayna noola keena booye nidaamna wuula shubay berigana noola soo dhammaystiray ilaahay nimcadiis waaye waa mahadsantihiin deegaanadan biyo dhaaminta laga sameynayo ayaa ka fog ceelal biyood waro iyo keedad kaloo biyo oo aan dadka deegaanka horey usii samaysanin taasoo kasii qayb qaadatay xaaladda adag ee biyo la-aanta soo wajahday dadka ku dhaqan deegaanadu abaarta ay saameysay ee ku yaala wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe walaalaha muslimiinta ahaa ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa nagayn taas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu